wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka galmudug ayaa tababar kor lagu qaadaya xirfadda shaqaalaha isbitaalka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud u qabatay si loo dardargeliyo tallaalka kahortaga oof-wareenka iyo jadeecada waxaana tababarka qayb ka ahaa maamulka degmada ceeldheer bahda caafimaadka degmada iyo qaar kamida bulshada degmada ceeldheer ee gobolka galguduud agaasimaha guud ee isbitaalka degmada ceeldheer cabdulaahi cismaan ayaa ugu horeynka warbixiya ujeedka tababarka
aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulka degmada shaqaalaha caafimaadka iyo odayaasha dhaqanka oo intaba ka soo qayb galay tababarkan quruxda badanneh oo loogu talagalay in loo qabto shaqaalaha caafimaadka iyo bahda caafimaadka degmada ceeldheer maantay waa maalin guud ahaan galmudug oo dhan laga qabahayo tababarada ku saabsan barnaamijka talaalka oo la yidhaha b c v iyo mislis in sha allahu tacaala tababarka wuxuu noogu furmi doonaa si habsami leh waxaan ku baran doonnaa in sha allahu tacaala noocyada kala duwan oo labada tallaaloo la qaban doono mid waxaa la yidhaahdaa tallaalkan la yidhaahdo dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka degmada ceeldheer iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada ceeldheer ayaa si wadajira u bogaadiyey dardargelinta tallaalka caruurta waxaa noo furmaaya taliilin oo isbitaalka degmada ceeldheer u wado oo ah wasaaradda caafimaadka galmudug waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto waa tallaal horumar leh caafimaadka deegaanka u muhiimsan lama rabo in la baardareeyo waxaan rabnaa dadka deegaanka inaan wacyigelintaas maanta ay bilaabaan oo tariidinkaas ay la qabsadaan sidii loo shaqaylaya biritu seminaarkii iyo nidaamkii dambena waa imaan doonaa waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto barnaamijkaas hadduu khasaaro waxaa khasaarta degmada khasaarta tallaalkaas waa muhiim degmaduu muhiim u yahay deegaanku muhiim u yahay bulshaduu muhiim u yahay waxaan leenahay dadka fulinaaya tallaalka oo aqoonta u leh oo ama ah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda insha allah bulshada aad la falgeli doontaan iyo adinkaba inuu si qurux badan kugu dhammaado waxaan rabnaa markaad mas-uuliyad qaaddo ee bulsho kala duwan u tagto falcelin badanaa ka soo noqoto dadaa waxaa laga yaaba inay ku yidhahan waxa aawo dama raba iga leex ma igu dili rabtaa ma igu sumayn rabtaa khataraha bulshada lagaga kulmay ka mid taha waxaa la rabaa hooyada ama aabbaha ama cunuga yar ee u tegaysa ee barnaamijka noocaasa aad ninka leeraa iisha kala hadlaysid tababarkan ayaa ku soo aadaya xili la filayo toddobaadyada soo socda in si guud deegaanada galmudug looga bilaabo tallaalka oofareenka iyo sidoo kale jadeecada si looga hortago halis caafimaad oo soo wajahda caruurta yaryar